إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgalla lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta koowaad silsilada rabadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furmaha dagaalka ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya shirkada shisheeye oo dalka keenay dhammaan wixii ay iyagu iibin jireen si loo curyaamiyo ganacsigooda walaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa munaasabad dhiirigelina u samaysay dhallinyaro uga qayb gashay tartan aqooneed bishan rabadaan ka baxay idaacadda al andalus war kasta oo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada sagaal iyo tobnaad taariikhda ahaanu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey howlgallo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka baay rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala qeybo kamid a gobolka baay rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay ka samaysteen degmada diinsoor ee gobolka baay dagaal culus oo in muddo ah socday ayaa halkaa ku qabsaday ciidamada dowladda xabashida ethoobiya welina faahfaahin dheeriya kama aanaa helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen fariisan ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano makuudo ee ku taalla magaalada baydhabo dhanka gobolka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisamo ciidan oo ku yaala qeybo kamid a gobolkaas ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ee ku sugan degmada qoryooley ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday saldhigga isla degmada qoryooley ay kaga sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya shirkado shisheeye oo dalka keenay dhammaan wixii ay iyagu iibin jireen si loo curyaamiyo ganacsigooda warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
ganacsatada ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa ka cabanaya sooxumo baahsan taas oo sabab ah iyadoo magaalada muqdisho la ciriirayso ganacsiyo kala duwan oo shisheeyaha dalkeena kusoo duulay uu kusoo daabulay sidoo kalena waxaa intaa dheer canshuuraha xaddhaafka ah ee ka qaado dowladda federaalka ganacsatada ayaa sheegaya markii la gaaro xiliyadan oo kale ay soo dhowdahay ciidda dadkan ay u diyaargaroobayaan heli jireen lacago badan sanadkan ay wajahayaan dhaqaalo diro badan haddaba waa kan mid ka mid ah ganacsatada wax ku iibiya mid ka mid ah suuqyada magaalada muqdisho oo si kulol uga hadlay dhibaatada jirta ee isbiirsatay axwaasha waa iska adag tahay oo axwaal adagaa lagu jiraa hadda iidihii hore iyo iiddan hadda wax isku dhow maa isku faqrina ma aha oo dhaqaalii baa hoos u dhacay dadkii wax ma haystaan dadku dayna ku shaqeeyaan hadda dad badan ay imaadeen waxaana guddoomiye maxaa waaye xaalku see yahay wax noo harana wax yar waaye dhaqaalo dalka laguma haysto wax ku garbinaaya mala wax wax ku siinaya mala dawlad ku garab taagan ma lahan annagana waxaan yarkaa baan ku shaqaysannaa haddana waxaanala ku haystaa meeshaan ku shaqaysanayna oo hadda xamarweyne ay ka mid tahay oo suuq aan ku shaqaysana maba haysana oo xamarweyne maanta oo ku yaala ma jiro dhaqaalxumada waxaa waaye dhaqaalxumada magaalada ka jirtaa xamare dhana ka jirtaaba isbeddel weynaan dareemaya ilaa maanta ilaa hadda konton doolar lan gadaane maxaa keena marka xilligan camal intaan gedinaan soo bakaara aan soo adeegi jirnay xilligan camal lix boqol camal waa haysan jiray dadkiina dhaqaale aanaa ku dhacday iyo wax kalena waa jiraan culays kalaa jira kole meeshu naga haysta allah og ilaaha naga qaata magaalada muqdisho ayaa waxaa ilihii dhaqaalaha la wareegay shirkado shisheeye iyo qandaraasliyaal oo ay uga horreyso dowladda turkiga oo la wareegtay ilihii ugu waaweynaa ee dalka sida dekeda muqdisho iyo madaarka aadan caddi ah oo iyadu maamusho turkiga ayaa dhowaan bilaabay wax la yaab iyo amakaa ku reebay bulshada soomaaliyeed ka gadaan markii uu dekeda muqdisho uu kasoo dejiyey jaay laga keenay dalkiisa kaasoo sidaan ognahay dalkeena soomaaliya uu hodan ka yahay sidoo kale dhowaan dowladda kenya ayaa dalkeeda kasoo dhoofisay moos ceyriin ah oo ay ugu tala gashay sida ay sheegtay inay ka iibiso ganacsatada soomaaliyeed walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa munaasabad dhiirigelina u samaysay dhallinyaro uga qayb galay tartan aqooneed bishaan rabadaan ka baxay idaacadda al andalus warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
munaasabadan oo afur loogu sameeyey u tartamayaasha wilaayada shabeellada hoose ee ku guulaystay inay kaalinta koowaad galaan ayaa waxaa kale oo ka soo qayb galay waaliga wilaayada culimo aqoon-yahano iyo indheergarad sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimada ayaa tartamayaasha iyo kasoo qaybgalayaasha kalaba dareensiiyey nimcada nabadda isagoo munaasabadda ka xusay hadal saameyn lahaa oo uu jeediyey mid ka mid ah dagaalyahanadii weeraray hotel s y l
nabadgeeda ku tartamayno iyo waxaasoo dhanba rag baa dhiigooda u bixinaya walaalihii istishhaadiyiinta ahaa ee inqimaasiyiinta yar baa dardaarmayey wuxuu leeyahay dhiiggeennaanu idinku difaacaynaa tartam buu leeyahay nabad ku tartam gabdhaha anagaad waxuu leeyahay u taagan difaacayna marka xajaabkiina qaata dadka qur-aanka baran wuxuu leeyahay qur-aanka barta akhrista annagaa dhiiggeen idinku difaacayna marka tamadud bay samayn lahaayeen cadowga laakiin waxaa laf dhuun gashay ku noqday waa inqimaasiyadaas iyo istishaadiyada iyo jabahaadka furumaha taagan ee weeraraya ee har iyo habeenba ayaga xabadda ku wada aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle ayaa hadallo kaftan ah ku dhiirigeliyey u tartamayaasha wilaayada shabeellada hoose isagoo soo hadal qaaday xamaasadda uu leeyahay tartanka waxaa jiri jirtay toddobaatanaadka ma garanayo qof hadda xasan waxaan ku leeyahay masal waxaan leeyahay khaalid yaa buu dhihi markaasa gow dhihi fahmaysaan waa waxaa waye waa nooc min la soo maray wey yaa markuu yidhaaho yaa waxaad leedahay waa la ridaysaa marka mid waxaa yidhaha raagaalkacyaa yaa walahi la yidhi suu yidhi yaa salnow markaasuu yidhaa la yidhi in adeero bahashu foorjo kululaa adeero wuxuu yidhi nowdu forjo kulula marka hadda waxaan ka wadaa forjada walaayaadka yani xaqiiqatan waa maasha allah laakiin mid ka mid ah tartamayaasha shabeellada hoose ayaa sheegay in ay aada iskaga ilaaliyeen digashada keliyana ay jirto hal mar oo ay xamaasadu qaaday taasina ay caqabad ku noqotay habeenkii koowaad waan xasuustaa su-aal baa walaalo la weydiiyey waxaa la weydiiyey faras jacfar amdaali faraskiisa magaciisaa la weydiiyey walaallo waxay ku jawaabeen jacfar hal maraa la wada qosle bahasha war digashada tartiibihiisaa u dhehayne faras magaciisa gafeene anaga waxaa gafanay aqsa markii la furanayaa khaliif ahaa muxuu ahaa haza walaan isku fiirin ninka faras gafay iyo ninka tan gafe keebaa daran waana sabab waxaa keentay digashadaas suldaan maxamed cabdulqaadir oo ka mid ah waxgaradkii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa sheegay in adduunka meelo badan ay ka jiraan tartamo aan habboonayn balse midka ay guusha ka keeneen dhallinyarada shabeellada hoose uu ka duwan yahay wax badanaan aragnay marka ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay annaga ilaahay mahaddiisa waaye maanta dhallinyaradeenni waxay ku tartamayaan waa diintooda munaasabadda waxaa laga jeediyey murtiyo iyo dardaaranno kala duwan oo dhaxalgal ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose a-sheykh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa marka hore u mahad celiyey allah subxaanahu wa tacaala kadibna raggii u tartamay gobolka iyo guddigii tartanka ee idaacadda al andulus ilahi subxana wataala na kulansiiya aan u mahadnaqaynaa jazaakum allah khayran kolley waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadka dhammaan ka soo qaybgalay xafladdaani qiimaha badan oo dano gaar lee lahaa oo soo ajiibay jazaakum allahu khayran ilahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhalinyaradii culummadii tartamayey waxaan kaloo u mahadnaqayaa lajnadii de mogta ee taxkiimka ahayd oo iyadana ad hawsha daadihinaysay mutasaabiqiintana u garsoorayay iyagana waa u mahadnaqaynaa waaliga ayaa ku baaqay in laga faa'iidaysto fadliga maalmahan aan ku jirno ee tobanka dambe ee ramadaanka sidoo kale wuxuu ku baaqay in maanka lagu hayo dadka muslimiinta ah ee dunida ku dhibaataysan waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaan ilahi barakeeyo maadaama de bil barakaysan lagu jiro gaar ahaan haddana tobankii ugu dambeeye lagu jiro haddee waa fursad iyadana mogtahay ilaahi subxana watacaala uuna waafajiyey hadda nuu soo gaarsiiy waay in laga faa'iidaysto oo cibaado loogu faa'iidaysto maanta waxaa weyaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan mudahadiin waxa weyaan diintooda loo dhibaateynaya waxyaalaha hadda mogtahay saameynta le waxaa ka mid ah filimka maa dhexda soo baxaayey ee mogtahay xabashi meeshii lagu xasuuqiy lagu soo bandhigayay waa arkayseen gabdho muslimaad oo muxajabaad ah dardaarnada iyo hadallada ay sheegayeen dadkaas yaa u maqan annaga u maqan dadkaas mugtahay la dhibaataynaayo ee diinteeda lagu dhibaataynaayo maqtac kaloo maanta isagana mar kale aan ku arkayay dad mogtahay oo muslimiin oo tukanaya waxaweyaan kuwo kaloo kirishtaan ah waxaweyaan way ku durdurinayaan heesahooda iyo durbaankooda inta la imaadaane waxaweyaan dadkii xataa cibaadaysanaya waxaweyaan ku durdurinayaan dadkaas yaa u maqan maanta oo arkayseen gabadha muslimadda ee xijaabineed waxay lahayd maanta mugtahay cid aan u qaylisto
munaasabadda gunaanadkeedii waxaa la arkayay tartamayaasha wilaayada shabeellada hoose oo koox-koox iskugu hambalyeenaya iyadoo mid waliba uu dhoola cadeynayo kuna faraxsan yahay inay kaalinta koowaad ka galeen tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee al andulus kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey qaybta koowaad silsilada ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furumaha dagaalka waxaa ka waramaya maxamed cubeyd
kanaalka wararkai alkataayib ayaa bilaabay baahinta muuqaalo taxane ah oo ciwaan looga dhigay ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka maalintii shalay ayaa la baahiyey muuqaalkii ugu horreeyey waxaana lagu soo bandhigay nolosha ragga mujaahidiinta ah ee ku ribaadaya furimaha hore ee saddex wilaayo oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah muuqaalada laga soo gudbinayo jiidaha hore ee dagaalka ayaa ah kuwo xiiso gaar ah wataa waxayna si gooni ah u saamaynayaan ragga u xiisay furimaha hore iyo inay u jirb xirnaadaan allaah dartiis mujaahidiinta ku sugan jiidaha hore ayaa muslimiinta u soo diray fariimo kala duwan ayagoo ku booriyey inay acmaasha wanaagsan uga faa'iidaystaan bishan barakaysan ee ramadaan wilaayada ugu horraysa ee muuqaalka lagu baahiyey waa wilaayada islaamiga ah ee gedo waxaa ka soo muuqanaya muuqaalka halkaasi laga soo duubay nolosha ragga ka tirsan mujaahidiinta ee halkaasi ku ribaadaya mar waxay akhrinayaan qur-aanka kariimka ayagoo dhanka kale baranaya cilmiga sharciga mar kale waxay diyaarsanayaan afurkooda waxaana la arkayaa marka uu gobol ku dhaco ayagoo si wadajir ah u afuraya mid ka mid ah mujaahidiinta ayaa ka warbixinaya noloshooda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ah mujaahidiinta ribaadas oo qoronfaran ku jarna gobolka gedo dee ilaahi subxaana wa tacaala niimuhinshe musaninka daagin xukumada hanta musanin kulmay ribaad jihaad iyo golbarasho siisin madrid markasta nicmadaasna alla subxaana wa tacaala dasay aan kuma hanagan alxamdulilah يلنا مرول سيدي الله سبحانه وتعالى برسلي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد الله سبحانه وتعالى مدين عمين سنسير إسم شكرا نسي زيادة وانا ونور ملنا الحمد لله إله كوني زيادة لنا وانا سير سيريتي أرغي تمامنا دي مجاهدين وريال ول توتويل قال الدفاع يادنا يادنا يبرضا هنا كتاب القرآن الكريم رسولك صلوات الله وسلامه عليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه
markan waa mid ka mid ah jiidaha hore ee wilaayada baay waxaa halkaasi ku ribaadaya rag ka tirsan mujaahidiinta waxayna naseexada iyo waanada ay u soo jeedinayaan muslimiinta kala siman yihiin raggii ayaga ka horreeyey waxay sida mujaahidiintii aan ka soo sheekaynay oo kale baranayaan cilmiga sharciga waxaana u qalan neef geel ah oo ay ugu tala galeen inay ku afuraan marka la gaaro afurka ayay hal meel isugu imaanayaan ayagoo markay afuraan kadib si wadajir ah salaada jamaaco ugu dukanaya
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم intaasi kadib mid ka mid ah mujaahidiinta oo ka soo muuqanaya muuqaalka ayaa ka hadlaya fadliga laga helayo xaraasada la qabto inta lagu guda jiro jihaadka wuxuuna dhanka kale muslimiinta dareensiinayaa inay naftooda u hureen si ay ayagu ugu noolaadaan nolol wanaagsan
bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لن تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ميلون فدينو سين أرغا هايتان ميبوا فرنتي هرو ثغري إسلام سني عادية كآدم آه قدالكي dadkii mujaahidiinta hayaa jar inta tayn mayl raayus cadowgii iyo xaraasidii iyo nidaamkii iyo isku ilaaliyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nama baaliyaa lama dhibicba mayl raay il iyo ku kooyt naar magalaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam lamadaas indhood may kuma tahaytay aynun baata taxrus fii sabiilillaah ilbariidii iyada oo mayl raayus xaraasiyaasu ilaahay waadidiis markuu xadiidkaas yaa bishaaraninka filan إله سبحانه وتعالى ما بورسانا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن إله جهات كنيسو تتك مسلمين تقدال كاين أن إن إيون إكو فايدة سدان خيرك
wilaayada ugu dambaysa ee filimka lagu soo bandhigayo waa wilaayada jubbada hoose waxay ragga halkaasi ku sugan ee mujaahidiinta ah kala siman yihiin waxbarashada raggii ayaga ka horreeyey dadka muslimiinta ah ayayna u soo dirayaan dardaaranno muhiim ah
بسم الله الحمد لله ثم الحمد لله كل waxawaaye waa furuntaanaan ku sugnahay maasha allah faaciidaanada waa kuwana cadowgina waa ka nooma dheer waxawaaye jugtooda waa maqlaa anagoo jugtaana caadi u maqlaan alxamdulilah uma alxamdulilah waxawaaye waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta furmaha ku jira dhammaantood waxaa leeyahay bisha ramadaan ha laga faaidaysto salaatuleylka soonka cibaadaadka ha laga faa'idaystaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta dhammaan furmaa ku jiro cadowgana xabadda u badiyana bil ramadaan lagu jiraay waxaa waaye iyagaa waxaa waaye argagax iyo ruucbi ku sugan waxaa waaye bisha ramadaan marka la galo difaacyada ka wala cararayo le waxaa waaye marka waxaan u dardaarmaa inay cadowgaas u badiyaan xabadda ilaahay subxaana watacaala mahad dhammaantii aan nagaane allihina markani difaacan iyo suquurtan iyo ribaadkan iyo ilaahay allihina hana deerisii ballan u barakaysan oo ilaahay ramadaan khayr ka badan ilaahay subxaana watacaala dhatee ka sheegay oo khayr ka badan iyo suquurtan oo maaratan ilaahay subxaana watacaala maaratan markan iyo ribaadu yowmin fii sabiili illaah khayru min addunya wamaa calayha alle subxaana watacaala ka sheegi khayru min alfi shahri maalin maaratan hamiin oo ku khayr badan kumbulad maaratan ku khayr badan maaratan ilaahay subxaana wa tacaala lamadaas askaga dari oo geeka maaratan lamadaas maaratan waafajiya ma hadle riwaadkaasa isku ka jarna marka la fiiriyo noloshooda kama dhacaan kuwii iyaga ka horreeyey haddii aysanba ka nolol wanaagsanayn waxayna ku dhex jiraan nimco iyo barwaaqo uu allaah ugu deeqay maadaama ay ku ribaadayaan gobol hodan ku ah khayraad badan caanna ku ah khudaarta iyo fawaakihda noocyadeeda kala duwan waxay sidoo kale ku afurayaan bariis hilib iyo waxyaabo kale muuqaalkan ay soo saartay alkataib ayaa aad ugu faafaya baraha bulshada waxaana daawaday dad aad u fara badan tani waa xalqadii ugu horreysay waxaana sugaynaa xalaqaadka kale ee xiga insha allah
markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada sagaal iyo tobnaad taxanaha ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali ayaana soo jeedinayaa علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
xalqada sagaal iyo tobanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii magaalada andakiya oo mar noqotay xarunta imaaro saliibi ah oo laga hirgeliyey bartamaha caalamka islaamka fatradii xigtay qafaalkii boqorkii faransiiska louis ataasic imaarada masar iyo shaamna uu la wareegay baybaris waxay saliibiyiinta iyo muslimiintaba uga dhigneed fadro nabadgeliyo oo mid weliba uu ku mashquulsanaa arrimihiisa gudaha saliibiyiintii ka talinayay qeybo ka mid a caalamka islaamka ayaa iyagoo ka faa'iideysanaya awooddii tataarka ee soo baxday waxa ay bilaabeen inay ugu kaalmeeyaan weeraridda magaalooyinka muslimiinta waxa ay tani qasab ka dhigtay in baybaris uu fadhiga ka kaco islamarkaana uu wajaho furimaha saliibiyiinta iyo tataarka maqooliyiinta waxa uuna ahaa hogaamiyaha ninkarmeed awood uu allaah u siiyey fulinta howlaha adadag sanadkii lix boqol lixdan iyo saddexdii hijiriyada waxa uu bilaabay baybaris howlgalladiisa jihaadiga ee ka dhanka ah saliibiyiinta waxa uuna furtay magaalooyin ay ka mid yihiin kaysaariya arsoof iyo kuwo kale oo ka tirsan shaam iyo falastiin kadib waxa uu baybaris u hanqaltaagay oo istusay ahmiyadda ay leedahay magaalada andakiya oo ahayd xaruntii mid ka mid a imaaradihii ugu qadiimisanaa ee ay saliibiyiintu ka dhiseen caalamka islaamka hawshan ayuu baybaris si xeel dheer ugu diyaar garoobay waxa uuna marka hore soo burburiyey magaalooyinkii difaaca u ahaa andakiya heer magaaladan ay noqotay mid go-doonsan oo aanay hogaamiyayaasheedu talo fara ku haynin saddexdii jumaadul uulaa sanadkii lix boqol lixdan iyo lixdii hijiriyada ayuu baybaris kasoo dhaqaaqay dalka masar waxa uuna cagta soo dhigay magaalooyinka khaza iyo yaafa halkaas oo uu soo furtay shan iyo tobankii shacbaan ee isla sanadkaas ayuuna soo gaaray magaalada tarabulis halkaasoo iyaduna ahayd xarunta imaaro saliibi ah dagaalo adag oo guusha ay muslimiintu ku raacday ayuuna halkaasi ka galay afar iyo labaatankii shacbaan ee sanadkii lix boqol lixdan iyo lixdii hijiriyada waxa uu baybaris ka soo dhaqaaqay darabulis ciidankiisuna waxa uu u kala qeybiyey saddex jiho si uu cadowga uga qariyo jihadiisa rasmiga ah ciidankii ugu awooda badnaa ee uu isagu hogaaminayay ayaana soo aaday magaalada andakiya labada guuto ee kale ee qaybta ka ahaa ciidamada muslimiinta waxa ay midood aaday dhanka assuweydaa si ay nasaarada andakiya uga jarto gurmad kasta oo kaga imaan kara dhanka badda halka guutada kalena ay aaday deegaano ka mid a armeniya asuqra si iyaduna ay u jarto wax kasta oo gurmad ah oo soo aadi kara andakiya ciidamadii uu hogaaminayay boqor baybaris ayaa kowdii bishii ramadaan soo gaaray hareeraha magaalada andakiya waxa uuna marka hore isku dayey inuu si nabad ah ku furto magaalada isagoona go-doomin kusoo rogay laakiin saliibiyiintii halkaasi ku sugnaa oo muddo dheer gumaysi ku haystay magaalada ayaa diiday inay soo wareejiyaan magaalada nabadna ay qaataan tanina waxa ay keentay in baybaris uu isku howlo inuu awood ku furto magaalada afartii ramadaan sanadkii lix boqol lixdan iyo lixdii hijiriyada ciidamada muslimiintu waxa ay ku guuleysteen inay ka dusaan derbiyadii dheerdheeraa ee magaalada sidaasna ay ku galaan magaalada andakiya ciidamadii saliibiyiinta ee ku sugnaa andakiya ayaa hoos ka soo xirtay qalcaddii magaalada waxa ayna codsadeen in ammaan la siiyo baybaris ayaana u ogolaaday arrinkaas sidaas ayaana qalcaddii iyo magaaladiiba lagu furtay waxay muslimiinta furashadii andakiya ka heleen khanaa'im aad u fara badan maxaabiista laga qafaashay cadowga ayaana aad u badnaa heer la sheegay in wiil kasta oo muslim ah la siiyey wiil addoon ah caruurta saliibiyiinta ayaana maalinkaasi lagu kala gatay laba iyo toban dirham halka gabadha yarna lagu iibsanayay shan dirham oo keliya
عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa qaybta sagaal iyo tobanaad taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
كفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa